barnaamijka faaqadaada toddobaadka ayaad kusoo dhowaanaysaan waxaana uu ku saabsan yahay nuxurka iyo saameynta heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaa muqdisho noogu soo diray wariyaheena cabdicasiis barrow
dhammaadka bishii diseembar aynu ka soo gudubno shir madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan in heshiis laga gaadhay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hanaanka federaaleynta garsoorka dalka iyo asteynta awoodaha dowladda marka laga reebo puntland dhammaan dhinacyadii kale ee ka qayb galay ayaa qodobadan saxiixay haddaba sharci ahaan muxuu yahay nuxurka heshiisyadan la gaadhay saameynse ma ku yeelan karaa qodobo ka mid a dastuurka kumeelgaarka ee aan weli aftida dadweynaha loo qaadin sidee u kala duwayaa heshiiskan awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada suurtagalse ma tahay in sidii uu qorsho uu ahaa loo dhaqangeliyo su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan idila socodsiin doona anigoo ah cabdilcasiis barrow waxaana igala qaybgelaya garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf cali soomaali doctor liibaan xuseen ciise oo ka tirsan bahda waxbarashada sare ee dalka iyo bulshada rayidka iyo brofesor cabdulaahi maxamed aadan oo loo yaqaano salaamullah oo ah siyaasi hogaamiye mid ka mid a axsaabta siyaasadeed ee sida kumeelgaarka ah soomaaliya uga diiwaan gashan dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o e waxaan marka hore ku bilaabaya cali soomaali cali waxaan rabaa arinta la xiriirto federaaleynta garsoorka iyo heshiiskan magaalada muqdisho lagu saxiixay inkastoo puntland ay ka biidido qodobo ka mid a garsoorka marka la isla soo qaado waxyaabada sida goonida u taabanaya maxaa ka mid a waa mahadsanta cabdicasiis arinta oo federaaleynta garsoorka waxay qeyb ka tahay arrimo dastuurka ku jiro oo u baahan in laga heshiiyo dooddoodana ay soo bilaabatay xilli aada u fog oo la socotay intii dastuurka dib eegistiisa way socotay wasaaradda cadaaladdan ay hogaaminaysay markii ugu horreysay oo laga shirana maysan ahayn waxaa jiray shirar horoo badan oo qaar dowlad goboleedyadu ay isku soo raaceen labada kun iyo sideed iyo tobankii magaalada jowhar iyo nidaam heshiis uu saxiixa oo soo saaray golaha wasiirada labada kun iyo sideed iyo tobankii iyo labada kun iyo toddobada oo madashu loo yaqaana amniga iyaduna isku raacday in hanaanka hadda la qaatay la qaato marka heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda waxyaalo badan oo heshiiska hore ku jiro waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray marka wixii usluubta maadaama ciidan ay ay dastuurka ku daray waxaa la raaciyay qeybaha amniga arrimo kaloo badan oo nootaayooyinka iyo qareenada ay ku jireenna waa laga reebay oo ku jiray hadda wuxuu ku kooban yahay arrimaha garsoorka oo ah xeelaalinta iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda heshiiskan waxyaalaha ku cusub waxay tahay in nidaamka qaab dhismeedka maxkamadaha ee ewel ahaa degmo iyo gobol iyo rafcaan iyo qaab kale u sameysnaa in darajada koowaad ee degmada iyo gobolka laisku celiyey darajada koowaad loo bixiyey awoodahana ay wadaagi doonaan oo isku awooda ay noqon doonaan iyadoo ujeedadu ay tahay in adeega bulshada ee degmada la xoojiyo waxyaalaha kale usoo kordhiya waxaa ka mid a in nidaamka maamulka garsoorka golaha sare ee garsoorka hadda ewelna la dhihi jiray haddana loo bixiyey golaha adeega garsoorkana dastuurka waa ugu qornaa oo sagaal xubnooda in la balaariyo ilaa labaatan iyo kow xubnood la gaarsiiyey si ay u suurta gasho in maamulka garsoorka ee heer state iyo heer federaalba u isla socdo qeybna ay ka yihiin heshiiskan waxaa la qaatay nidaamka la dhaho ee isku dhafka integrated systemka la dhaho kaasoo saamaxayo in stediyada iyo federaalka ay wadaagaan xagga awoodaha stediyadu wuxuu fursad u siinayaa in ay galaan dacwadaha federaalka ah oo ay xirtaan shaatiga federaalka iyaga oo wixii stateka awooddiisana leh federaalkana wuxuu awood u siinayaa in ay wax ka maamulaan stediyada oo talada garsoorayaasha magacaabistoodii ay qeyb ka ahaadaan maadaama dacwadihii federaalku stateka ay galaayaan arrimaha la xiriiro aan looga hadlin heshiiska waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha garsoorka qaabka uu noqonayo arrintaas waxaa loo xawilay nidaamka maaliyadda ama fiscal federalismka marka ay doodaas imaada in laga doodo laakiin qaab dhismeedka waa si guud waa laga heshiiyey qaabkaas isku dhafka ayaa laga heshiiyey waxyaalaha oo maxkamadda dastuuriga oo dood ay ka taagneyd mararkii hore ayaa haddana la mideeyey oo hal mid ayay noqotay marka nidaamkan waa nidaam dadka ka shaqeynaya garsoorku maxkamadda dastuuriga hal mid ayay noqotee taasaa u baahan luuqad ahaan markaad sharciga ku fiirisa inaad noo sharaxdo waxay tahay micnaheedu waxay tahay in dastuurada federaalka iyo dastuurada dowla dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in ay gelaysa hal maxkamada isla markaasna sida dastuurka uu qababa ay tahay in la mideeyo afkaarta ama mabaadi'da steedyadu inaysan khilaafin dastuurka federaalka wixii khilaaf ka imaadana maxkamadaas dastuuriga oo midka ay fasirayso marka heshiiskan waxyaalaha faa-iidooyin ku jira waxay tahay in dadka ka shaqeynaya garsoorka ay noqdaan tirada la heli karo isbarbaryaac dhanka sharciyada oo badanna uusan jirin waan kuusoo laabanaya marka qodobada kale waxaan jecelahay docor liban dhinaciisa inaan u wareego inkastoo docor libano aada la socotay sagaal iyo labaatankii december heshiiskii muqdisho lagu gaaray oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay isla garteen marka aada fiiriso arrimahan garsoorka xilligan muhiimad weyn ma u leeyahay dalka marka la eego xaaladaha taagan iyo waxyaabaha loo baahanya dowladnimada soomaaliya in mudnaanta koowaad la siiyo bismillahi raxmaan raxiim rur ahaantii waxaan isleeyahay dhammaan dhegaystayaasha iyo saaxiibada dooda ila galaya iyo v o eba aada baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay go-aamadii lagu gaaray ama maamul ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee xagga arrimaha garsoorka ani waxay la tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhim u ah lianna garsoorka iyo cadaaladda qayb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay haddii uu ka jiro meesha ismaandhaaf iyo jahawareer uu ka jiro marka waxaa dhacaysa in ay la yeelan waayo meeshii itijaahi ama meeshii la aadi lahaa ayaa aada loo garanaynin waxaa jiray waxyaalo badan in laga heshiiyey oo la mideeyey inkastoo dee wax weyn ilaa ay hadda dadka aqoon-yahanka dhaliilo waxay leeyihiin shirarkan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu imaanayaan sida ay isugu yimaadaan iyo sida ay u mero dhalaan way kala yar yihiin oo waxaa laga raba waxyaalaha horyaalla aada u badan yahay aalaba waxay ku mashquulaan xalinta siyaasadda markaas joogta oo hadda doorashooyinkii hadda lasoo galay iyo rafaadkii ka dhacay dhuusamareeb kow dhuusamareeb labo waxaasoo kale wixii ka dambeeyey mar kasta waxay ku mashquulsan yihiin inay arrintaa xaliyaan laakiin waxay ahayd in ay howlaha dastuurka qabyada ka ah oo federaaleynta inay xoogga saaraan marka waxay la tahay waa mararka keliya ee hadda ay usoo jeysteen marka tallaabada in laga bilaabo garsoorka waa muhim amniga iyo sisteemkii sidii oo waxyaalihii hore loogu heshiiyey dib loogu noqon lahaana waa qaybta marka waxaan u arkaa waa meelaha asaasiga ah haddii kale maamul goboleedkas hadda waxaan ognahay daahista ay daaheen darteed marka hore waxaa jiri jiray maxkamadda darajada koowaad waxaa jiri jiray maxkamadda racfaanka intaasay ku wareegi jireen laakiin hadda koonfur galbeed maxkamadda sare way samaysatay puntland way samaysatay dowladu isku daydaysteen marka way samaysteen maxkamada maxkamado sare hadda marka sisteemkan wuxuu isku dayayaa iyadoo ay taasi jirto see haddana si oo wada dhafa loo samayn lahaa marka waxay la tahay waa waa waa waa arrin muhim ah oo mataqaana fatradan ama qaybtan hadda in la sameeyo makula tahay marka waxaan hadda lagu heshiiyey la xiriira in garsoorka la federaaleeyo makula tahay inuu shaqayn karo iyadoo siyaasadii guud ee dalka laga heshiiyo haddana arrimihii garsoorka ma noqon karo wax laisku fahmi karo wallaahi horta haddii kala shakiga iyo waxaa laga baxo doodaha aada ba aqoon-yahano badan iyo waa laga wada qayb galay oo waa la fiiriyey waxaad arkaysaa waa systemka keliya aan isleeyahay isku dhafka xag qarash ay dhaqaale ahaan na u saamaxaya ay waa sida uu cali soomaali hadda uu tilmaamay maamul goboleedyadii garsoorayaashii joogay ayaa marba dowr qaadanaya dowladduna waxaa weeye dowr kaley qaadanaysaa laakiin sidii hore haddii ahaa fikradda ahaa midda ah duwelka ah ama kala isbarbar socda waxaa laga rabaa dowladda federaalka inay ka dhisto halkaas maxkamad ay ku yeelato waxaa laga rabaa gorsoorayaal gaar ah arrimaha federaalka ah ama lasoo gaarayana waa arrimo yar qarashka iyo awooddan looma hayo labo kartida maxaa la yidhaahdaa howlwadeennada uma qaybsamo dalka labadaba uma qaybsamo marka waxaan leeyahay waa solutionkii ugu fiicnaa oo iyay tahay wixii oo yani dood ka qaba ama waxyaalahana waxaan isleeyahay oo wixii yani la iska qancin karo yaan isleeyahay waa garta cabdullahi salaamullah markaan ka imaano dhinaca sharciga oo cali iyo ay ka fiiriyeen doctor liibaan waxaan rabaa bal dhinacaada siyaasad ahaan inaad ka fiiriso waxyaabihii lagu heshiiyey arrimaha garsoorka la xiriira iyo in la federaaleeyo xilligan muhiimadda uu ku leeya u leeyahay siyaasadda maxay tahay xaqiiqadii sidai u sheegeen walaalihii iga horreey waxbaa jira tusaale ahaan gurigaan ku jirnaa dhismaha hadda aanu ku dhex jirnaa waa dhismahaan iskama dhismin oo meeshaan iskama noqon meel buu kasoo bilowday aas-aas buu leeyahay siyaasaddu haddaanay cadaalad lahayn ma shaqaynayso siyaasadaan cadaalad lahayn ma shaqayso marka garsoorku waa as-aaska maamul wanaagga iyo nabadda wuxuu turjumayaa garsoorku maamul wanaag markuu garsoorku wanaagsan yahay maamul wanaag iyo amni buu turjumayaa labadaasa isla meesha soo gelaya labadaas way iskaabayaan marka maanta heshiiskaas dhinaca garsoorka ah oo isku dhafka ah qaabka loo dhigay markaad fiiriso iyadoonan kala baxsaneen oo waxyaaba laisku khilaafaya jirin sidii laisugu dheeli tiray heer maamul goboleed iyo heer federaal markaad fiiriso qaabkaas loo dejiyey fulintiisa unbaa dhiman maahe fikirka waa mid aada u sarreeya waxaan isleeyahay marka haddii garsoorkani qaabka hadda loo dejiyey lagu dhaqaaqo la dhaqangeliyo dalkana dib u xaraynta socota ay hore u socoto waxaad moodaa inay inay isdheeli tiri doonaan mustaqbalka dhow waxyaaba fara badan oo dadkeena maanta runtii walaahow badan oo ugu jiro ayaan isleeyahay dhinaca siyaasadda runtii waa intaas aan ka sheegayo waxaan isleeyahay runtii dhinaca siyaasaddana turjum fiican bay bixinaysaa waa gartay cali waxaa tiri golihii adeega garsoorka waa la ballaariyey in la ballaariyey maxaa macnaha ay leedahay markaad fiirisay heshiiskan
waa mahadsantahay cabdicasiis waxay dood ka taagneyd golaha adeega ama golaha sare ee maamulka hadda magaca golaha sare ee garsoorka magacaas ayaa la siiyey ewelna uu wadan jiray marka golahaas shaqadiis waxay tahay maamulka garsoorka hadday tahay dallacsiin hadday tahay anshax marin hadday tahay xaqiijinta miisaaniyadiisa iyo madax banaanidiisa waana hay-adda ay tahay in looga cabto marka doodo waxay ka taagneyd maadaama wadanka nidaam federaal uu qaatay garsoorkiina uu baahay oo isteediyada iyo meelo kala duwan uu joogo sideebay golo centerka jooga ama caasimadda jooga ay ku maamuli karaan ama looga caban karaa garsooro degmo aada u fog joogo ama ay kula socon karaan xaaladiisa marka si doodahaas ay maaragtay u noqdaan kuwo wax ku ool ah waxaa la sameeyey in hanaan dadka garsoorka ee halkaas ku sarreeya ay qeyb kaga noqon karaan maamulka garsoorka ayagoo u qaabilsanaanaya markaas deegaankaas taas oo micnaheedu ay tahay in ayagana ay saameyn ku leeyihiin arrimaha maamulka guud ee garsoorka oo xibna ay ka yihiin guddigii ama golihii dadka maamulka kale ee garsoorka kalena ay ka warqabaan waxa meesha ka socdo iyo cidda loo dhiibaayay shaqada marka waa hanaan shaqada la isla wada leeyahay ay ka wada dhexayso dadka waxaana lagu faahfaahin doonaa qaabka isula shaqeyn doonaan hiisaya go-aanada ku gaari doonaan iyo shirarkooda iyo waxyaalaha la xiriiro nidaamka xeerka golaha sare ee garsoorka uu yeelan doono taas oo wax kabedel lagu sameyn doono xeer horey u jiray oo ku saabsanaa golaha adeeg garsoorka ee sagaal xibnood markaas ku koobnaa marka xeerkaas la sameyn doona wax kabedelka xeerkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa shaqadaas iyo sida loo qaban doono marka si kale si kooban haddii aan udhigno waxaa leedahay waa muhim in la sameeyo muhim weeye golaha qaabka loo dhigay waa qaabka ugu macquulsaneed ee la awoodi karaan islaam arrimaha doorashada ayaa sidoo kale laga hadlay guddiga doorashooyinka inkastoo la yidhi guddiga kasoo tala bixin doona january horaanteeda la sameynayo bal arrimahaasna maxaan ka tilmaami karnaa waxay la socotay arrimaha asteynta awoodaha waxaana jiray in arrimaha doorashada ee laga dhigay la siiyey qeybaha dowladuhu federaalkan ay gaarka u leedahay qeyb kana dowladaha xubnaha kalan ay gaar u leeyihiin taas oo macnaheedan u fahmay in ay ilduuf ahayd oo laga waday inay tahay awood wadaag ah oo ahayd in lagu daro awoodda ay wadaagaan labada dhinacba marka ka awood ahaan ayaa loo qoray laakiin ka faahfaahin ahaan shirkeedii waa mid ka madalan oo gadaal ayuu jiraa waa gartay arrinta doorashada ayaan rabaa inaan u imaado oo soomaaliya waxaa ugu weyn oo profesor libano aad ka walaacayseen waayadii ugu dambeysay ay ahayd oo la ogyahay shan iyo tobankii may ka hor dalkan xaaladii uu ku jira dhinaca siyaasadda iyo doorashada la xiriirta haddii guddi la isla ogol yahay la sameeyo waxyaabaha bulshada rayidka ay ka dhex arki karaan maxaa ka mid a doorashada dee waxay la tahay taa waaba asaasi oo laakiin waxaa guddiga doorashooyinka ay soo maraa habraaciisu waa xukuumadda kadibna golaha baarlamaanka labadiisa aqal ayuu soo maraa golaha wadatashiga qaran wuxuu ka samaynayaa wuxuu ka siibayaa fallaartii iyo wixii kala shakiga abuuri lahaa oo marka hore heshiis siyaasadeed ayuu ka dhigayaa marka hore markii yani isla ogol laga dhigo ayaa habkii iyadoo xeer ah ama iyadiyo dadkii la magacaabo ayuu yani jirayaa taa ayuu samaynayaa laakiin xagga magacaabista ma noqonayso sida golayaashan oo kale loo samaynayo wuxuu u baahan yahay waa wa waa gole wuxuu noqonayaa qaran ayuu noqonaya yani waxay la tahay taa marka isla ogolkaas wuxuu fududaynayaa waa maamul goboleedyadii shalay ka shakisnaa ee diidanaa ee rabay in gadaal loo sameeyo iyo waxyaalahaas ayuu xoogaa kalsooni weyn ayuu keenayaa yani markaan guddigaas waxay la tahay waa guddi loo baahan yahay hadda laga bilaabo haddana inuu shaqo galo loo baahan yahay si wadankan uusan ugu noqon mar labaad doorasho dadban ama laba dadban laba jeer in la dadbaa dhici kara maadaama markii hore hal mar la dadbay yaa dhici kara waa gartay islaamullah markaad fiiriso qodobadan qaar ayay waxaa ka meediiday maamulka puntland oo kale oo aan saxiixin laba qodob laakiin qodobadii kale waa u saxiixin waxaan rabnaa waxyaabaha muujinaya in saluug kamidee meesha fadhiyey uu la yimaado soo ma abuuri karaysa walaaca wax lagu heshiiyaba hadda inaysan shaqayn doonin bismillah runtii waxaan isleeyahay sidaas ma aha sida hadda aad su-aasha usoo dhigtay ma aha kala duwan tahay waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso inta badan inta kale xoogaa culeys baa meeshaas soo fuulaya isma lihi in ay puntland inta hadda ay sheegatay ay caqabad ku noqon doonto inta dam inta badan waxay isku raaceen umalayn maayo inay dhacayso laakiin waxaa jaanis loo siiyey sidaan ognahay inay kasoo fiirsadaan wakti la siiyo waxyaabaha ay dhaliilayaan ay dib kulanka dambe ay u horkeenaan oo lagu ballansan yahay marka hadda eedeyn la eedeyn karana meeshii ma taalo lama eedeynayo ammaan badanna ma taalo waxaa la siiyey time baa la siiyey timekaas inay qaataan oo ay kasoo fikiraan saaxiibadooda kale lasoo tashadaan ay markaa dib uga soo noqdaan madasha ay dib ugu soo celiyaan wixii kama dambeyna oo markaa go-aankooda u noqonaya marka waxay ila tahay inaanan aada looga hordhici karin ilaa waktigaa la gaarsan ani waa aragtideedawaa gartay garyaqan cali soomaali waxaan rabaa arrimaha doorashada inaan usoo laabto guddiyadoo kale markii la fiiriyo maamul goboleedyadana guddi ayay lahayn guddi dhexe oo federaala oo doorashada ka shaqeyna wuu jiraa hadda marka aad fiiriso heshiiskan sida loo dhigayo dadka qaar waxay leeyihiin awoodaha labadii guddi ayaa u muuqanaya inay mid isku noqonayaan sidaa waxna loo akrin karaa
arrimaha doorashada ee waxyaabaha oo laga hadlay ama sharci laga soo saaray ama heshiis u gaara laga gaaray maaha keliya hadda waxay meesha lagu keenay waxay ahayd qaybsiga awooduhu in lagu xusay in arrimaha doorashada ay jiri doonaan guddiyo si midaysan u maamuli doono kaas oo wadaag u ah stateka iyo federaalka laakiin lagama bixin karo sida ay noqon doonto ilaa si gaara looga wada hadlo oo loo faahfaahiyo oo la ogaado inta doorasho ee dhacayso iyo siday u kala dhacayso iyadoo de hadda weli la ogyahay in stediyadu iyo federaalku ay isku wakti ahayn stediyaduna ay isku wakti ahayn weli dastuuradii stediyada iyo kuwii federaalka waa aan la mideynin howlihii oo dhan aysan dhammaanin federaalku uu nidaam cusub yahay oo salka aan loo dhigin howli qaybsigiisii iyo arrimihii ugu muhiimsanaa laga hadlaayo marka waxaa isleeyahay wax fara badan oo dhiman ayay qeyb ka yihiin arrimahaas oo u baahan dib loo faahfaahiyo waa gartay doctor liibaan wadahadalladan ee hadda sagaal iyo labaatankii muqdisho lagu gaaray waxaa la isweydiinayaa wadahadalladii horey loo geli jiray oo kale waa la hadli jiray waxbaa lagu heshiin jiray haddana fulitaankeeda dadka soomaalida wax badan ma arkin bulshada rayidka haddii aad tihiin dadkii arrimahan loo baahnaa inay daba istaagaan oo ay kula xisaabtamaan maamulada siyaasadda ama ragga siyaasiyiinta hadda talada haya ayaa tihiin doorka idiin furan muxuu yahay
bismillah waxay la tahay arinta horta bulsho rayid iyo hawsha waxay qaban kartaa noocyadeeda kala duwanba markii laba shay waa in ay jiraan wax la yidhaahdo saraynta sharciga waa inuu jiraa marka waa inuu sharci lagu heshiiyey waa inuu jiraa kadibna bulshada rayidku waxay aada uga shaqaysaa in ay wacyigelin arintaa u samayso sidii loo ilaalin lahaa wixii ku xadgudbana la samayn lahaa waxaa la taagan yahay sharcigii in la sameeyo yaa hadda asaaskii baa la qodayaa federaaleyntii baan hadda weli laysla saldhigan oo ilaa iyo hadda waxaad ma waxaad u malaysaa waxa hadda kala shakiga iyo waxa keenaya kulligeed wada qaybsiga hadda astaynta awoodaha midda laga hadda lagaga hadlaayo yani hadda waxaa ka mid ah in awooddii federaalka muxuu muxuu noqonayaa awooddii oo dastuurka uu sheegay laakiin maadaama maamul goboleedyadii qaarba ay kala duwan yihiin qaar ay kala horeeyeen sida hadda puntland oo kale tii ugu horreysay ay tahay waxyaalo farabadan qaarkood ay ku jiraan xataa in ay xataa heshiisyo iyo waxyaala wax wada qabsiya meelaha qaarkood inay la galaan ilaa hadda meelo badanoo humaaga ayaa jira saa darteed waxaan asaas lagu heshiinin federaaleyntii iyo qodobadeedii ayaan la isla meel dhigin meel marba meel baa dunbaa yani qodob baa la furaya hadda qodobkii garsoorkii ayaa hadda heerka jooga oo hadda puntland ay tiri waan kasoo fiirsanayaa meelaheeda leanna waxaa weeye puntland hadda golo waxaan u malaynayaa iyada adeeg garsoorna waa ku dhawaaqday haddana waxaa leeyahay adeega garsoorka waa la midaynaya marka wax badan ayaa marka inay dib ula noqoto oo ay tiraahdo bal maxaa jira ko meelahan astaynta awoodaha waxyaalaha qaarkood oo de mashaariic noo soqo socotay baa jire sidee mashaariicdeena u kala maaraynayna wax badan baa jira marka bulshada reedka waxay imaanaysaa dowrkeeda imaanaya horta wal waxaa ku heshiiyaan annaga waad ogeed markii hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey iyo murankii ka dhacay annaga waxaan lahayn keliya war nabad waxaad ku heshiisaan laba kelmadood ood ku heshiisaan oo la qorto oo si nabada u dhaca ha la helo taas ayaana lala'aa waana intii yare ay qorteen oo la ogaa hadda sharcigii qaanuunkana aanan ahayn laakiin heshiis siyaasadeed ahayd tii nafteedaan sidii la rabay u dhicin oo doodii farabadbadneed iyo cabashadii ay ka taagneed annaga marka meeshaasaan sugaynaa taasaana waxaan leenahay doorasho qof iyo cod unbaa lagu qanci karaa marxaladan hadda ka dambaysa mar dambe inaanan dalkan loo celin wax la yidhaahdo doorashooyin dadban iyo kuwo qalloocanba aan loo celin laakiin waxaa jiray inay heshiiyaana sugaynaa hawshan socota haddii ay ka soo baxaan wax siyaasiyiinta u danaynayo dadka ugu horeeya loo baahanya inay ka hadlaan waa idinka hadda soo maaha in aad waxyaabaha socda aad aragti ka yeelataan oo talo ku darsataan taasaa dadku ogaan lahaa inaad ka joogtaan may anaga aragtideen mar walba waa la soo sheega hadda arrintan ku saabsan garsoorka oo xagga federaalka midaysan annaga aadaan usoo dhaweynay waana midda noogu macquulsaneedoo mar walbaba aan soo jeedin jirnay laanna dalka awoodiisa marka la fiiro dowladaha federaalka dowladana waxay qaateen nidaamkan dowalka ah ama kala kala soocan laakiin kuwa sida macquulka u qaatay ee duruuftooda fiiriyey ee aan maraykan isku dheririnin badiba waxay qaateen midkan isku dhafka ah marka annaga taa waan raacsannahay awoodaha in la kala asteeyo aad baan mataqaanaa arrintaa muhim ay u tahay leann wax badanaa isdhex yaacay marka kuwaas annaga waxaan u samaynaynaa wacyigelin iyo arrintaas iyo in ahmiyaddeeda inaan tilmaamno laakiin waxaan berri ku qabsan karnaa oon codkeenna aan ku biirin karnaa markay arrin ku heshiiyaan unbaan ku biirin karnaa
iyo iyo iyo iyo awood qaybsiga sore saaxiibada ay sheegeen waa run siduu u sheegay alstaad liban siduu u sheegay doctor siduu u sheegay waxaa muhiim ahayd inay wax kala caddaadaan awoodihii hadda wakala waa la kala caddeeyey oo qoraalaa lagu kala caddeeyey hadda waa shir faahfaahsan baa loo sameeyey hore uma dhicin ilaa afartan iyo afar qodob ayaa awoodda saan u malaynay haddaanan qaldanayn ayaa awoodda dowladda dhexe ay yeelanayso sagaal iyo labaatanna saan u malaynay haddaanan qaldanayn sagaal iyo labaatan qodobna waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayaa ayaa la siiyey si haddii loo fiiriyo dowladaha hoosena waa la siiyey nidaam hoos oo hoosa loo sii dejiyey qaabka markaad fiiriso loo loo kala qaybsado awoodaha nooc kastoo yihiinba waxay sahlaysaa isfahamka iyo wada shaqayntii ayay sahlaysaa siduu madaxweynaha u sheegayna doctoorka suware hadduu yahay waxba ma socon karaan wax shaqayn kara male laba jibaaran iyo hal jibaaran iyo waxay noqotaba doorasho noocii hore oon soo marnay inay dib u dhacdo macna ay samaynaysa ma jirto madaxweynuhu waa sheegu yiri doorashooyinkii aan soo marnay marnaba inay dalkan dib ugu soo noqonayno ballan qaaday waana midda keliya la sugayaa oo dalka waa inay doorasho ka dhacdaa doorasho qof cod waa inay ka dhacdaa nidaamka xisbiyada multiparty system waa inuu wax ugu doortaa qofkii ilaahay u calfi inuu halkaa ku helo mas-uuliyad ummadda soomaaliya markaa mas-uuliyaddeeda ku qaado marka waa lagama maarmaan waa lagama maarmaan inay dhacdo doorasho qof io cod ah boqol iyo toban xisbi ayaa register garaysan maanta iyo xoogaa iyo labayo toban miya saddex toban xisbi ayaa maaragtay registrationkii qaybtii face koobaa la geliyay waxaa ka sabaad boqol iyo toban xisbi dalkan ma qaadi doono in lasoo ururin doono oo ay coalition yeelan doonaan oo ay noqon doonaan saddex ilaa afar weliba dadka qaar waxay leeyihin afar hadday noqoto four point five k oo qabiilka ahaa oo afarta awoodood ayaa soo gelayso marka dalkan waa inuu ka baxaa noocaas oo kale waa inay saddex xisbi uga ekeeya dad baa aad suggestionkaasaa badan marka waa in awood xisbiyadan lasoo koobo doorasho qofeeda waa inay dhacdaa sidaa darteed waxaan isleeyahay mar haddii madaxweynuhu ka dhawaajiyo uu yidhi waa in la dhaqaa loo dhaqaaqo guddiyadii doorashooyinkan ay bilaaban doono hawshoodii la bilaabi doono dalka marka waxaad moodaa dhinacii dimuqraadiyeyntii iyo doorashadii qofay codayd halkaas horta in la wajahayo waa wax muuqda anigu kolley waxaan isleeyahay maantay ugu fiican tahay haddii marka adeegii garsoorkana saan loo dejiyo oo nidaamka lagu saan loo dejiyo loogu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo waa inata in la dhaqangelin doono insha allah biidni illahi alkariim oo la dhaqangeliyo tilmaantii caddeydee doorasho qofco dalka inuu geli doonana la caddeeyey dalkana dib u xoreyn lagu sameeyey lagu sameeyo oo dadkan khawaariijta meesha ay ka baxaan waxaan isleeyahay dalkan wuxuu noqonayaa dal la hubo oo xaqiiqdiisa la hubo waxyaabahan hadda lagu heshiiyo dhan waxaa sal u ah in la helo dastuur dhamaystiran oo laysla ogol yahay aan kumeel gaar ahayn inuu dalka uu ka shaqeeyo bukala tahay dastuurka waa la dhamaystiran in waxna ay shaqayn karaan
dastuurka lama dhamaystiri karo ilaa waxaan lagu heshiiyey horta marka heshiiskaana wuxuu qeyb ka yahay dhamaystirka dastuurka marka inta dhiman in lagu heshiiyo inta hadda lagu heshiiyeyna inta wax ka qabto dood in la qanciyo sidaasuu dastuurka ku dhamaystirmi karaa marka waxaan isleeyahay xalka ugu dhawo dastuurka lagu dhamaystiri karo waa in wixii siyaasad u baahan laga heshiiyo keliya waxaan soo jeedin lahaa in arrintu aysan arrin siyaasadeed bes aysan noqon ay bulshadii ay u daadegto sababtoo ah howlahan howlo ay sharci dejintu leedahay bulshada rayidka dadka kale aqoon-yahanka marka inaysan arrin madal ku qaban bes aysan noqon in la daadejiyo dadka laga qeybgeliyo maadaama ay arrin dib eegisa dastuurka gelayso dastuurkana arrin dadka ka wada dhexeeya uu yahay qodobadan hadda laga heshiiyey dastuurka qodobo uu saameyn doono ma jiraan dhammaan qodob wax kasta oo laga heshiiyo waxay wax bedel ku sameynayaan dastuurka qodobo ka mid ah heshiiska cadaaladda wuxuu qodobo ku sameynaya jabtar dhan oo dastuurka ka mid ah oo nidaamka duwalka hadda dastuurka noogu qoran nidaamka hadda la qaatana waa ka duwan yahay integrated systemka waaye ama nidaamka isku dhafka ah nidaamka isberber socday ayaa laga baxayaa marka dhammaan in la bedelay noqonaysaa wax kastoo ku saabsan golaha maamulka garsoorka oo hadda sidiis in loo bedelay noqonaysaa awood qaybsiga nidaamka qodobka konton iyo afar ku qoran oo ku saabsan dowladdu afar inuu siiyo awoodo inta kalena wadahadala laga gelaya uu yidhi in sidii loogu heshiiyey loo geliyo ama lifaaq looga dhigo ama lagu qoro ayay noqonaysaa marka wax kastoo l siyaasada oo ajandaha heshiisyadan ku jiro waxay wax kabedel ku yihiin dastuurka
doctor liibaan ugu dambeyntii haddii aan kuwa imaado su-aashaada ugu dambaysa aan ku weydiinayo inkastoon salaamullahna aadi doono makulata arrintan in si fudud ay ama bilooyin kooban ama wakti kooban ay ku hirgeli karaan oo ay ku shaqeyn karaan heshiiskan
waxay la tahay way adag tahay horta yani hadda marxalad dalka wuxuu ku jiraa kala guurah ayuu ku jiraa marxalad adag buu ku jiraa hadda duruufo dhaqaalena wuu ka soo baxay duruufo amni ahna weli bartankii uga jiraa marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddaysan gacmaha isqabsan si loogu gudbo marxaladan dastuurna ma dhammaystirmi doono mana la heli doono maxaa la doorashooyin oo loo diyaar garoobana ma jiri doonto oo meeshii unbaa lagu noqonayaa ta kale waxaad moodaa hadda wacyiga dadka soomaaliyeed yani inuu aada usoo kobcay la diidan yahay doorashooyinkii hore iyo wax la mid ah aad baa dadku uga soo uga soo jeedaan labo dadku waxa ay rabaan maamul goboleedyada iyo inay isbedel u dhaco waa la rabaa si xoog leh ee loo rabaa ani waxay la tahay marka qof kasta oo madax ka ah maamul goboleed ama ka ah federaal waa inuu ka tagaa waktiga kan wax yani legacy waa inuu ka tagaa uu ku fakaraa war marxaladan dalka laga gudbinaya waa inaad wax samaysaa taa haddaysan jirin wax kala soconayo ma leh ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga iyaga keliya kuma xirna waa in dadweynaha aqoon-yahanka bulshada rayidka oo culimmada iyo kulli dadka ugu horeeya in loo wada istaago dalkan yacni ma waxaan u daynaa siyaasiyiin iyaga mararka qaarkood dana gaara isku jiidjiidaya mise maantay fursadda ugu dhowdahay ee waxaa waa loo wada guntadaa sida marxaladan looga bixi lahaa oo nidaam iyo system iyo hay-ado inuu yeesho ayaa ugu muhiimsan anigu waxaan isleeyahay rajadaydu ma xuma aaday u fiican tahay marka waxaan rajaynayaa inay mataqaana laga gudbo marxaladda waa tahay su-aasha ugu dambaysa dhinaca amnigaan rabaa inaan ka dhigo waxaan rabaa cabdullahi islaamullah inaan eego xaggiisa waxyaabaha la bogaadiyo waxaa kamid ahaa shirkaas in amniga iyo guulaha dowladda soomaaliya ay gaartay ciidamadeeda ay gaareen ay wax wanaagsan tahay laakiin dhinaca kale dhibaatooyina weli dhacaya waxaad la socotaa qaraxyo waaweynaa dhacay oo arbacaday ka dhacay degmada maxaas shan iyo soddon ruux ayaa ku dhimatay sidii laamaha amniga hirshabelle sheegeen afartan kalena way ku dhaawacantay waxaa loo baahan yaha marka su-aasha ah dhibaatooyinkan dhacaya mas-uuliyadda dowladdu ay ku yeelan karaysa waxay tahay oo dadka way dhimanayaan waa wa waa in la helaa waxyaabo daba taaganoo oo la ogaado amniga dadkan cidda qaadanaysa mas-uuliyaddiisa bismillaah runtii cabdicasiis waayeel waa keebu yiri waa anaguna isyeelyeelayn marka dadku inay isyeelyeelaan waa laga fiican yahay tuhumkuna waa iska jiraa laakiin xaqiiqdii dhib ka dhacay horta inta dhimata loo naxariisto degmada maxaas dhibka ka dhacay dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab oo ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacan allaha caafiyaan leenahay insha allah waa u tacsiyeynayna runtii waa ka xunnahay waa xiriir runtii arrin murugadeeda leh oo runtii aanan la filaynin runtii inay dhacdo aan la filaynin qadarka laakiin wuu iska dhacayaa ilahay baa amuuraa ilaah baa tawalinta allah iska wato dadku ilaah baa wate dadku isma wadaana ilaah baa wado ku ilahaani ama ku raadiyey waxay wanaaga ah marka wanaagaa la sameeyey dhulkii waa laga xoreeyey nimankii khawaariijta waa laga xoreeyey meesha nabad bay ahayd shir baa loo joogay lama filayn inay noocaas soo bixi karo waa un ka soo qaad iyada oo madaxtooyada ay tan tahay agteeda hoteelkii mataqaana maxaa la yihahdaa ay sheegeen villa ros dhibaatada ka dhacday dadkii lagu lahay waad ogeyd madaxtooyada dhinaceeday ahayd marka qofka hadduu yahay qof suicide ah oo wax isqarxinayo xariintiisa waa qiyaasa marka lama filaynin waa noocaas un kasoo qaad maxaas hadday ku sameeyeen sida hadday madaxtooyada agteeda ku sameeyeen maxaas bay ku sameyn karaan marka wax la biciidsan kara ma aha laakiin fortunately dhinaca kale hadaad fiiriso waa arrimaha horumarka laga sameeyo in goboladii labada maamulka hirshabeelle arrimahaas bargareska uu ka gaaray dhulkii maaragtay laga laga sifeeyey intooda badan dadkii runtii muddada badan shan iyo tobanka sane wax ka badan bulshada dhibaateynaya in meesha laga saaray ayaa guula dhinaca kale dhinacana waa dhibaato runtii bulshada way ku dhacaysaa marka waa un arrin mataqaanaa dhacda dhacday laakiin maalin walba cashara laga baranaya marka waxaa runtii dowladda arrintaas inay baraarug ziyaada ku sameey ku yeelato u yeelato waa laga maarmaan mar kale ciidamada xoogga runtii dadaal weyn bay sameynayaan maamulka gobolku si dadaal badan bay sameynayaan intaa waa la feejigni feejignaan baa jirto laakiin haddana mataqaana waa bini aadano qof il ilma dhowrtay soomaalida tirahdaa marka inta badan haddana waxaana ka dhex imaan kara intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo